naftuba kala midab qurxoon dadkuna kala qayawacan haweenkuna kala qumane mar waa tahay raad qabow qudhaydaan kaa jeclahay quruxda noloshayda iyo sharafta qoyskaa tahoo qalbiga farxaddiisii ay qudhaydaan kaa jeclahay awlaaddayda qaaligaa qurayshtii ii dhashaay dhib iyo hagar kuuma quudhee qayrkaa ugu sharaf badnow aakhirana jannadii qaboobayd ahow kuwa loo qalqaalshee malaa'igtu malaa'igtu qaabilayaan yaa salaam yaa salaam yaa salaam erayadaasi waxay ku jiraan albamkan cusub ee lagu daahfurayo sannadkan cusub ee labadakunyokoobyoobanka kuna soo dhowaada albamkan la magacbaxay qudhaydan kaa jeclahay oo ay ku jiraan heeso dhammaantood wada cusub oo runtii aad u macmacaan oo aad ka heli doontaan markaan sidaa leeyahayna waxaan uga socdaa waxaa albamkan lagu soo koobay heeso nooc kasta leh kuwa deggan oo ku habboon dhegaysiga iyo wakhtiyada xasilloonnida noocii haddaad maqashid ma aanad fadhihi karin ee ku odhanayay kaalay oo ciyaar waxaan iyaguna ka maqnayn oo inta badan laga waaya albannada wakhtiyada dambe soo baxa heesihii banaadiriga ahaa oo iyaguna ku sugan intaas oo keliya maahae waxaa kaloo ku jira heesihii afka mayga ah oo runtii aad u macaan yaa salaam albamkan oo codkiisa dahabiga idinku soo gaarsiinayo fanaankii aad muddada badan sugayseen ee cumar shariif ee reer sawriikh ee dalkaasi swiiska oo in badan oo idinka mid aad si fiican wada garanaysaan intaa haddaan ka gudbo alfanaan cumar shariif waxa uu si gaara u xusayaa mahad gaarana u celinayaa fanaanka weyne caanka ah cabdiqaadir macallin jubba oo aanu albamkani la'aantii hirgalayn sidoo kale waxa uu fanaanku si gaara u xusayaa dhallinyarada kale ah ibraahim cali oo ku magac dheer ibraahim ibow iyo nuur maxamed nuuraani oo isaguna ku magac dheer dj nuur iyagoo ahaa asxaabtii ku soo dhiirigelisay fanka wakhtigii bilowgii fanka fannaanka haddaan intaa hore uga maro abwaanada iyo mulaxamiinta curiye heesaha wada cusub ee albamkan ku jira ayaa waxa ay kala yihiin maxamed muumin adabe xasan huburow cumar afgooye abwaan daahir cabdiqaadir macallin jubbaax iyo maxamed dubleeye muusiga macaana dhegihiinna ka dhex dhawaaqaya uma baahna sheegid balse haddaan ka dhawaajiyo magaciisa macruufka ah waa axmed saalax qaasim naaji laxamada kala gedisan ee heesaha wada cusub ee albamkan qudhaydaan kaa jecla ay ku jiraa waxaa si hagarliya ah ugu ladhay waa abwaanada mulaxamiinta iyo fanaaniinta kale ah labada abwaan oo ka mida abwaaninta ku leh heesaha albamkan xasan huburow iyo cumar afgooye labada muusishan ee sida weyn loo yaqaan siidi caliwiinki iyo maxamed alto labada fanaan ee caanka ku ah geyiga soomaalida waa cabdiqaadir macallin jubba iyo maxamed xasan xuseen lafoole waxaa albamkan idiin soo bandhigay mataanaha istuudiyo hadal badan ahaan ma buuxshe aan idiin kala baxo albamkii qudhaydan kaa jeclahay ee labada kun iyo koob iyo tobanka iyo codkii dahabiga ee fanaankii laga daba dhacay cumar shariif